xubno ka socday jaamacadda golden farac ee degmada guriceel ayaa booqasho ku tegay deegaanka kooka ee kumida deegaanada hoos yimaada degmada guriceel ee gobolka galgaduud dadka deegaanka kooka ayaa sheegeen inay baahi weyn u qabeen daqa dawada ay soo gaartay ardada jaamacadda golden farac ee degmada guriceel sidoo kale dadka deegaanka ayaa waxay baaq u direen hay-adaha gargaarka iyo dadka waxaa la siiyey inay soo gaarsiiyaan gargaar bini'aadanimo dadkaasi baahi weyn u qabeen dadka deegaanka kooka ee gobolka gaduud
waxaan kaloo idiin sheegaynaa waddanku waa iska tabaalaysan yahay biyola-aanta beexumada beegyarada iskool la-aanta suuli la-aanta nadaafadaha waddanka ilaahay aa ka jira meel walba hay-aduhu waxbay dhiseen hadda waddankaana wax suuliya male wax iskoola male hal habbaa mar inta naloo dhifay aa waxaa la waayey ninkii wax dhigaayey wixii oo wax kusii waay oo ku dhigi lahaa waxay noqdeen wax iska rimiyi waa la kala teg sidaas marka aad macnaha aad iskugu dareensateen iyadoon hay-adun wax inii soo dhiibin inaad dadka walaalkaa wixii aad barateen aad uga mahad celideen ood waxaydeen warbixinta naga sii gaarsiiya ilaa meelaha aad la hadli kartiin iyo meesha aad ka soo askunteen iyo meesha wax ka barateen annaguna waa inkaga mahad celaynaa waxaad noo sheegtay inaad nagu soo noqoydiin daawo aad noo keenteen kaniini aad noo keenteen inaad nagu soo noqoydiin hay-ad waxba nooma keeni jirin maray noo timid waxaase dheen daawaan haydaa ma naga gadaydi waa ka gadana nugumana soo noqon waad ka fiican tihiin haddaadna soo boqoteen oo wax noo keenteen oo dhahdeen waa ilaa waa inii imaanaynaa intaasaaba xibin dheeriye ah haddaadna inka wax dambe aadna noo keenin ka socota ee maantana soo gaartay ee buugagga iyo dawada noo keentay waan soo dhowaynay waana ka mahad celaynaa korna allah ka yeelo ayakaya wixii u soo dhibaba kor allah ka yeelo annagana muslin u baahanaan nahayee wax ka badan hadday laabtaan allah noogu soo dhiibo intaas waa in duco intaan ardada waxaan leeyahay waxba ha noo marya caddaannina baahi badanaa dadweynaha dhex taalla sanadii waa la waayey qaar ka mid a ardada jaamacadda golden ayaa dhankooda ka warbixiyey deeqa dawada ay gaarsiiyeen deegaanka kuukaay iyagona sheegay inay ku caawinayeen dadka tabaalaysan ee ku dhaqan deegaanka kuukaay waxaan yacnii aynun u mahad celinaynaa tiimka aynu ka mid ahay oo weliba horjoogaha aynu ka ahay jaamacadda golden university ee degmada gurcaal dhammaan tiimka meesha fadhiyaa waa aragtaanoo waa dad dhallinyaraahoo iskoodina yani dadka deegaanka wax u qabtaanoo wax ay u taraan rabo waaye annagu yacnii hayid kama soconno dad itaaliyada inta wax noo soo dhiibeennana inaan yacni wixii ay noo soo dhiibeen deegaanka aan keenayna maahan maadaama dad waxbartay aynu nahay waxaan go'aansanin macnaha dadka deegaanka oo dhan in loo shaqeeyo wixii la bartay in yacni lagu celiyo haddaa inta wax barato aad gurigaaga la seexato waa dhibaato marka waxaan go'aansannay waxyaalihii dadku ay barteen in yacni looga faa'iiday dadka walaalaheena ee aan gaari karin macnaha dhaqaatiriintii iyo degmooyinkii iyo qarashku inuu ku badan yahay waxaa dhici karta hooyo xanuunsan wax yaroo daawo yaroo yacni basiid ahoo magaaladiina konton door gaari ku tegaayo in halkaa maanta laga helo ma fahamte middaas marka waa ilahay mahaddiis waa wax yacni ilaahay looga mahadnaqo idinkana waxaan rabnaa qof walboo yacni si giftiya waxayn kugu keentaa inaad ku garab sidaan kuna garab istaagtaan inaad leenaha maaha lacaga in kaga qaadayna maahan dad dhallinyaraha iskood yacni deegaankiina wax ku qabtaan raba waaye dadku waxaan ku garab taagannaa mar walbana aan rabnaa haddii ilaahay yidhaahdo oo weliba aynu ka daali mayna xitaa inaan muddo badan ku soo laalaabanno waxaynu nahay dad isxilqaamay kuna socda magaca kana socda magaca golden university ee jaamacad ah taa oo gurceel ku taalla waxaa waaye wixii hore dhaca ninkaan siiyey annagu daawadan yartaaan wadnaa waan in kala gaarsiinaynaa daawadan waxaa waaye laska qaadamaayo qofkii mudan oo keliya unbaa qaadanaya qofkii xanuun haayo oo yacnii si fudud aan naga caawi karno waan naga caawinaynaa sida ilmaha yararka oo kaleeto inaan daawo siino haddii ay cabeeb qabaan haddii ay cambaar qabaan haddii xanuumo hadda inta aan meesha joognayo xanuunku kula tashamaayo xil walba imaan karaa xanuunaha inta meesha jooga qabteen oo kaleeto waan ka caawi karnaa si emerjensi ah daawadaanaan ugu talagalnay haweenka uur kale sidoo kale inaan dhiigooda aan la soconno maadaama baadiye ay joogaan mar walbana aysa testiga iska qaadi karinin hbiga la yidhaahdo deegaanka kukaya wuxuu ka mid yahay deegaanada ay saamaysay abaarta ka jirta deegaanada galmudug taasoo saameyn ku yeelatay dadka dunyada intaba